asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan halkani waa raadiyaha dalsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaenu hawd idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen sabti ah axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha agosto sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobbadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabbi raalli ka naqdo waxaa ka mid ah taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay dhacdooyin amniga lidiga ku ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho isrisaaseen ay ku dhex martay sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya iyo weliba ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya hadda waxaan idiinsoo gudbin doonaa taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo faahfaahiyey sida ay ku bilaabatay shaqaaqadan qaadatay muddo dhowr saacadood ah islamarkaasina ka taagneed magaalada muqdisho dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay sarkaal sheegoo lagu magacaabo oo ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen islamarkaasina taliska ciidanka booliisku uu sheegay in dhowaan maxkamadda lasoo taagi doono laguna eedeeyey inuu isagu mas-uul ka ahaa hogaaminayana ciidamadii markaasi isku dhacyadu kala kulmay ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ee gudaha degmada dharkeenle iyo gobolka banaadir haddaba waxaan idiinsoo gudbin doonaa warar guud arrintaasi ku saabsan xildhibaanno si adag kaga hadlay dowladdana eedan u jeediyey falcelin ka dhalatay tallaabada dowladda federaalku ay ku soo qabatay sarkaalkan la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya balse taliska booliisku uu sheegay inuusan qayb ka ahayn ayaanu caawa warar ku aadan barnaamijka wareegga wararka dalsan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kaleanu barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doono sidoo kaleetana caawa aad ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo culus oo ka dhacay gobollada hiiraan iyo galgaduud ee soomaaliya iyo gulufka ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ee ka socanayo gobollada dhaca bartamaha soomaaliya wafaahinka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya arrimahaasi ka hadlayo ayaanu caawa wareegga idinkugu soo gudbin doonaa kulankii mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta ay ku madlanayeenna waxa uu u baaqday ajanda waan idhaahday korom la-aan haddaba waxaan idiinsoo gudbin doonaa warar ku aadan sidoo kale qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono faahfaahinna laga helayo gaari la sheegay inay la socdeen dad shacab ah oo lagu risaaseeyey degmada aan idhaahday gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya khasaaraha ka dhashay dhacdadaasi ayaanu sidoo kale caawa waran idinkaga heenaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa rugta ganacsiga oo markaasi sheegtay in xilligaani ay la kulmayaan ama dhibaatooyin ay kala kulmayaan ganacsatada soomaaliyeed hoolo kaga xiiran gudaha dekadda muqdisho haddaba gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga uu warbaahinta la hadlay ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa iyaga oo ka warbixin doono madaxdan rugta ganacsiga madaxdan rugta ganacsiga ka tirsan xaaladaha ay kala kulmayaan dekadda muqdisho kadib war-saxaafadeed ay ka soo saareen kulamo dhowr saacadood dhowr maalmood kaga socday magaalada muqdisho qodobadaas iyo wixii nagu soo kornay intaanu barnaamijkeena ku guda jirna ayaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabbi raali ka noqdo farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan mar kale dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xilqaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo sinaan isfajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu dilenahay meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibic shan megahertis fm kaas way naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaanu dilenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u guda geli doonaa haddii aanu ku bilowno taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqaaqooyin saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho taasi oo la sheegay in ay ku timaaday kadib iskudhacyo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda soomaaliya iyo sargaal lagu magacaabay sheego kaasi oo la sheegay inuu ka tirsanaa mar ciidamada dowladda soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan doodishe oo maanta shir jilaad u qabtay wariyaasha ayaa ka warbixiyey dagaalkii xalay ilaa iyo saaka ee xaafado ka mid ah magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo kaawagoday ee degmada dharkeley ee gobolka banaadir ku dhex martay sargaalkan ee sheegoo la yidhaahdo iyo ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo dhaliyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu sheegay in dagaalkan uu bilowday kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta caasimadda oo howlgal ku jiray iyo kuwo uu hogaaminayo jenaraalkan uu ku tilmaamay afhayeenku inuu watay ciidamo maleeshiyaad ah sidoo kale sadiiq doodishe oo wariyaasha u waramayey ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu iska caabiyeen dagaalkuna sidaas uu ku bilowday xaafad dhexdeeda ugu yaraan saddex askari ayuu sheegay inay ku dhinteen dagaalkan laba ka mida waxay ahaayeen ciidamada ee sargaalkan sheegu la yidhaahdo uu watay halka mid kaleetana booliis u ahaa wuxuu sidoo kale uu sheegay in ciidamada amnigu ay eh, kaga dhaawacmeen afar kale mana jirta buu yidhi waxa khasaaraha waddada reeda gaartay iyadoo goobta lagu dirirayana ahayd ee xaafadaasi ka tirsan degmada dharkeenle ee gobolka banaadir ee kaabaguda la yidhaahdo sadiiq doodasha ayay wariyaashu dhowr dhinac su-aal ay ka weydiiyeen waxaana uu ka warbixinayaa dhacdadan iyo siday ku bilaabatay
waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada dharkeeley halkaasoo degmada dharkeeley uu ka socday howlgal howlgalka sarraynta sharciga xaqiijinta amniga iyo xasiloonida magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda waxaad ogtihiin in dhowaanada magaalada caasimadda uu ka socday howlgalka ay ka shaqaynayeen ciidanka ciiltire oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee booliisiya milataaro iyo ciidanka nabad sugidda oo iskaashanaya ayaa howlgalkii ciiltire ka shaqaynaya magaalada caasimadda ee muqdisho howlgalkaas ciiltire oo ahaa ujeeddadiisu ahayd ee hirgelinta xeerka xakamaynta hubka caasimadda iyo nawaaxigeeda ayaa shalay siddeed iyo tobankii agoosto laba kun saddex iyo labaatan ayaa ciidan howlgal ku jira oo shaqa maalmoodkeedii ku jira xaafadda kaawagoda ee degmada dharkeenley waxa ay la kulmeen ee, burcad ee, maleeshiyaad ah oo ciidan uyaal ah oo soo weeraray ciidanka iskuna dayey inay amniga qalqalgeliyaan ciidankii oo iska caabiyey ayaa dagaal sidaasi ku bilowday ee xaafad dhexdeeda ah kaas oo saakay sagaalkii subaxnimo lasoo afjaray ama lagu guulaystay lasoo gebagabeeyey waxaa ka horraysay afar iyo tobankii bishii agoosto ayaa laba kun ee, saddex iyo labaatan ayaa niman burcad ah oo ku labisan dharka ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda waxa ay dhac u geysteen lab- ilaa laba iyo toban qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo si bareera ay u dhaceen ciidanka oo daba joogay dhaca nuucaas ah oo oo gacanta ku soo dhigay burcadii ama tuugadii dadka dhacday ee ku eede tuugadii dharkii ku eedaysnaa tuuganimada dadka dhacay ayaa ciidanku ee waxay ku sumeen hay-adaha ee garsoorka maxkamadda awoodda u leh si cadaaladda loo waafajiyo ee shaksi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ee ahaan jiray ee dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaalida laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn ayay ciidankaasu ee gurigiisa joogeen markii ciidankii la soo qabtay oo la xidhay ayaa shaksigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u geliyo uu u yidhaahdo ciidan ee shaqo iigu jiraan laiga dhibaatiyey taasaa waxay sababtay in ay isku dayeen inay yidhahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaannu la dagaalamaynaa ee sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sarraynta sharciga ahaa ee maantana ee falilaahi alxamdu waxaa gacanta lagu soo dhigay ee ekis dhamme ee ee sheegow axmed cali oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gacantaa lagu hayaa eedaysana xoogo sheegow iyo ee ilaa siddeed iyo toban ka mid ah eedaysanayaashii ama dhagarqabayaashii uu isticmaalayey si uu amniga ee xasiloonnida iyo caasimadda u qalqalgeliyo isaga keliya maahana cid walba oo isku dayda inay amniga iyo xasiloonnida ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadeenna waaxigeeda qalqalgeliso ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka howlgalka ciiltire ee boliisiya militaro ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hayadda nabad sugidda iyo sirdoonku waxay gacantay ku soo dhigayaan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh khasaaraha meesha ka dhacay waa laba qof oo laba eh, maleeshiyaadkii uu isticmaalayey ee eedaysana sheegow oo laba dhimasho ah ee hal askari oo ciidanka howlgalka ku jira ka dhintay ee dhaawacyaduna sidaasoo kaleeto waa labo iyo labo ma jiraan wax khasaaraha oo dadka shacabka ah soo gaaray oo goobta ka ag dhowaa ee howlgalkii xalay sagaalkii fiidnimo bilowday inuu saaka saddexdii subaxnimo soo sagaalkii subaxnimo soo gebagaboobo falilaahi alxamdu waxay ku timaaday in la ilaaliyo khasaaraha oo dadka shacabka ah aysan meesha waxba ka soo gaarin sababtaas ayuu ilaa intaa u socday haddana eedaysanihii iyo dhagarqabayaashii kale gacanta lagu hayaa waxaa dhaawaca ee ilaa toddoba qof ayaa eedaysanaha dhaawac ka ah oo iyagana eedaysanayaal ah iyagana dee ee, ee, dembi bay galeene waxay mari doonaan ee, cadaaladdii mari doonaan laakiin waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo xaquuqdooda isla markaana ee, ee, ay helaan ee, gargaar caafimaad helaan gargaar caafimaadaa loo fidiyey ciidamadaana gacanta ku haya haddana waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka Ee, waxaa kaleeto xusid mudan in eedaysana sheegow gurigiisu uu ahaa meel laga qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonnida caasimadda iyo degmooyinka ku hareeraysan degmadan dharkeenley sidaas oo dhaca moobeelada ee inta badan dadka dhaca moobeelada lagu soo qabtaa ay gurigiisa soo galaan oo ay ay yimaadaan oo ay ku gambadaan sidoo kaleeto markii gacanta lagu soo dhigay gurigiisa waxaa loogu tegey lacagta madow ee black maniga ah ee la dhaqo oo iyaduna ee lid ku ah qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla isagana waxay ka mid noqon doontaa iyadana waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha agabadka ah ee ama exhibitka ah ee aan maxkamadda awoodda u leh ku horgeyn doono ee guud ahaan maxaabiista la hayaa waa shan iyo labaatan qof ee toddoba dhaawac ah isagii eedaysana sheegow iyo iyo siddeed iyo toban ee sh- toddoba iyo toban kale guud ahaan waxay isku yihiin shan iyo labaatankaas qof oo oo oo- oo maxaabiista oo gacanta lagu hayo waxaa xusid mudan howlgalkii la dagaalanka ee burcadda hubaysan ayuu kani qayb ka ahaa howlgalka ciiltirow qayb ka ahaa ee waxaana ahaa hirgelinta ee xasiloonida hirgelinta xeerka xakamaynta caasimadda hubka caasimadda cid kasta ee isku dayda inay hub la mamnuucay u isticmaasho caasimadda ama ku dhex isticmaasho ciidamadu waxay waajib cad u qabaan inay gacanta ku soo dhigaan in maxay ahaydey ay maxkamadda awoodda ku simaan hadda eedaysanaha iyo eedaysanayaasha kaleeto ee gacanta lagu hayo sida ugu dhaqsiyaha badan ayay waxay wajihi doonaan maxkamadda awoodda u leh ee halkaas oo lagu cadaalad marin doono si ay dhaga ugu noqoto ee farriin ugu noqoto ciddii kale ee isku dayi lahayd ama ee ku tala joogtay in magaalada hub aan la ogolayn uu isticmaasho ciddii isku daydana iyada ayaa cawaaqibka iyo iyo iyo dhibaatada halkaa ka dhacda qaadanaysa sheegow waa nabad qabaa ee waxay ahayd wixii laga maarmi waayo umbaad ciidanku amar u qabeen inay tallaabo ka qaadaan laakiin qofkii dee dhagarqabayaasha ka mid ah ee isdhiiba si nabadgelyaha oo aamina ayay ciidanku gacanta ugu dhigeen inta ee, kale ee maxaabiista inta dhaawaca maahane iyo inta dhimatay ninka dhintay moogiye labada dhimatay moogiye inta kaleeto waa nabad qabaan doodi sh- ee, maxaa la yidhahdaa sheegowna waa nabad qabaan ee, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee jamhuuriyaddu waxay leeyihiin galfayl ama fashiikiloo bermarinta lagu xisaabiyo jenaraalitaaga qofka sarkaalka ah la geliyo marka galfaylkiisii iyo dhaatadiisii iyo xogtii ciidankii uu ka tirsanaa aanu ka helnay waxay ahayd inuu ahaa kabtan hore uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sababaha reformka ama dib u habeynta ciidanka loo sameeyey ayaa ah in garaadaha la xirtay visibilityga ahayd aragtaan ee qofka garabkiisa saaran iyo garaadaha galka ugu jira lagula xisaabtamaya ay laba kala yihiin marka waxay ka mid tahay waxyaabaha ee, ee amni darrada ah ama qalqalinta ah ama hogaansanaanta sharciga ah sheegoo hore u isticmaalay ka mid ahayd sheegoo waa dhamma ka tirsan sida galkiisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku yaallo haddana ma ahan xubin ciidanka ka tirsan ee horaa ciidanka looga rabo waxay ku tuuro gashay waxaan idiin sheegay in sheegoo uu isticmaalayey maleeshiyaad wata darayska ciidanka ee cid kasta ee magaalada ama meelaha kala dembiye ka gasha ee ciidamada ama ka baxsata ama laga ruqseeyana sidaasoo kaleeto gurigiisa ay usoo hayaami jireen oo ahayd meel uu gabaad ku siiyo marka ee, waxaa dhacday sheegow dalka wuu ka maqnaa markuu dib u soo laabtay dhacdadani waxay soo bilaabatay afar iyo tobankii bishii agoosto oo dad ee muwaadiniin soomaalida lagu dhacay dee marka qofka tilaabo laga qaadayana waa in marka hore warbixintiisa iyo xogtiisa lasoo helo sababta howlgalku u dha- u dheeraadana waa idiin sheegay iyadoo ah in khasaaraha ee ummadda soomaaliyeed ee eriyadaas ka agdhow la ilaaliyo ama la yareeyo ayaa howlgalkaasi u daba dheeraaday haddana wax khasaara ah oo dadka shacabka ah ka soo gaaray meesha mid Ee, tilaabada ugu dambaysa ee la qaado sharci kasta xoogaa u dambeeya haddii qofku muwaadinka ah ama ee, sharciga iyo nidaamka uu hoggaansami waayo dee waxa ciidanka loo sameeyeyba waa qofkii u hoggaansami waaya awood isbida in dee tallaabo sharciga laga qaado marka cid kasta oo isku dayda in ee, maxay ahayde tallaabo kasta lagu dayo xal ah ee lagu waayo waa lagu qasban yahay in xoog loo isticmaalo sheegow gurigan hore aan deganaayey laakiin intii muddo ee dalka ha ku magnaay hanagaday arday gurujiya ha ka nagaday reedna saasaa howlgalka ha ka waa qowlaysato ee, waxaan horaday kugu sheegay dadka ciidamada laga ruqseeyo ee, waxaa dhacday inay gurigii dadka hadda eedaysanayaasha aan gacanta ku hayno waxay isugu jiraan dad ciidanka laga ruqseeyey oo maxaabiista ah dad ciidanka laga ruqseeyey oo gurigiisa gabaad ahaan ugu joogay ee, meeshana sideedaba marka warbixinada noocaasa tallaabo noocaasa la qaadayo deg deg laguma qaado marka intii muddo ah ayaanu ku raajoognay gurigaa waxaa ka socda ee lacagaha ee, lagu dhaqaya ee madowga ah amni darrada sida aad la socotaan waa waraysan kartaan dadka shacabka ee xaafadda ag degan waxaa intii dhawaale ah sheegow in dalku dib ugu soo laabtay waxaa aad u badatay dhaca moobeelada oo ciidankaas guriga u jooga ah ee moobeelada soo dhacaan gurigii soo geli jireen marka sababta keentaba in laga howlgalo waxay ahayd dad shacab ahoo lagu dhibaateeyey oo ciidanka howlgalka ciiltiro shaqo ku jira ah ay soo raadraaceen halkaasay ka timid afar iyo tobankii bishii agoosto eedaysanayaashii la qabtay garsoorka la horgeeyey ee xabsiga dhexe jira isagoo ka dabaaqtamaya ciidankaas eh, nimankaas burcadda ah ee la qabtay ayuu isku dayey inuu ciidanka yidhaahdo dad bay iga qabteen oo iga xireen sidaasna ayuu ciidanka shalay ku soo weeraray sidaas xabaddu ku bilaabatay waqti daro dheeraadana waxaa sabab u ahayd in lagu soo gebagabeeyo in dadka dhibaatada khasaarooda Ee, xaafadda kaawagoday degmada dharkeelley ka tirsan annagu wax qabiil ah oo ku dagaalama ma hayno nin burcad ah oo maleeshiyaad soo aruursaday oo isku dayey inuu sharciga isku jimeeyey ayuu ahaa tilaabo sharciga waafaqsanana laga qaaday howlgalkii sarraynta sharciga ee xaqiijinta amniga caasimadda iyo nawaaxigeedana tilaabada looga qaaday ciidanka howlgalka ee ciiltire eedaysanahaas iyo eedaysanayaasha kale gacanta lagu hayana iyo cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana maxkamadaha awoodda ulahan geenaynaa si cadaaladda loo waafaqo Ee, tilaabadaasi waana soo gaartay cabashadeeda ee, ayada ruuxeedana baaristeeda socota Ee, sida ay ku dhacdayna dee annagu ma hayno inay inay xaqiiqo tahay laakiin ilaa xad waxaan idiin xaqiijinayaa sheegow inuu ahaa dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddana uusan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida ee qof kasta oo dembi gala ama eedaysana ah ama lagu tuhmo dembina wuxuu xaq u leeyahay in sharaftiisa iyo xuquuqdiisa la dhowro waa sababta saaka aanan eedaysanayaasha idinkugu soo bandhigin waa sababta saaka aanan dhaawacyada idinkugu soo bandhigin muwaadiniin soomaaliyeed iyo qof kastoo dembi gala wuxuu xaq u leeyahay xuquuqdiisa in la dhowro laakiin ee, ee, waxaan idiin sheegay tallaabada ugu dambaysa ee la qaadayo in ay tahay sababta ciidamada loo aasaasay ee loo isticmaalayo inay tahay tallaabada ugu dambaysa inay tahay marka xal kaleeto loo waayo waa waan kastaa lagu dayey waa lala hadlay qadka taleefanada lagala hadlay marka wixii dee technically ah ama farsamo ahee si gaara u dhacay markeeda ayaanu idinla wadaagi doonaa laakiin arrintaas social media gashay oo subcad xumo ciidanka ku ah oo eedaysano la jir dilay ama la garaacay oo sheegaysaan annagu ilaa hadda ma hayno laakiin warbixinta noocaas aan haynaa xaqiiqadeedana baaristeeda socota iyada waxaan idiin sheegay sheegu inuu dalka ka maqnaa markii la ruqsiyo dalka ka baxay dib uu dhowaan u soo laabtay ee afar iyo tobankii bishii agoosto ayay ahayd markii ciidankiisu ay dhaca geysteen markii lagu baxay oo ciidanka ay daba galeenna ay iska caabin sameeyeen nimankiina la soo xiray garsoorka maxkamadda awoodda la waafajiyey xabsiga dhexna la geeyey dee asagoo taaka dabaaqtamayna saaka ay soo bilaan marka dhacdooyinka dhan waa wax uun eh, short period of time ku saabsan oo afar iyo tobankii agoosto iyo intuu dadka- dalka ku soo laabtay wixii amni darraha dhacay weye ciidanka intaa la eg amni darra qofkii samaynaya dee isaga ayaa samayn kara laakiin waxaan idiin sheegayaa inuu halkaas ay ku aruursanaayeen dadka dembiyada kala gala ee ama aan gacan lagu dhigin ama ciidamada kale laga ruqsaya u imaan jireen marka ayagana dhammaantood gacantaan ku haynaa ujeeddada warbixintu waxay tahay in howlgalkaa sidaa u dhacay sidaasna uu ku bilowday sidaasna uu halkaa ku dambeeyo isagana maxkamadda awoodda ula geysan doonaa hal askari oo dhimashaahan eh, yahasiin sheega halka waa askari iyo miile ka dhimaday lamaana dhaawaca iyin xuseen arday lam- eh, lamaha ka dhimatay eh, toddobana dhaawaco maduun khasaaraha intaasu dad shacab oo khasaaraha diirin meel ma ka jiraan mahadsantiin warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa nigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matrix superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daar salaam ama xifaanainta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa bakhaarkii tagtib maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtib jumbo waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumbo ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba kee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horreeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacaya ee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subarsayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburri ka daabacdan subarsayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subarsayn subarsayn design
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqaan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
i b s bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogtay eshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fari ah dalmar ilid masterkar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deman masterkar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii masterkar waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega three d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
waa hagaag dhegeystayaal mar kalabe waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ee naga dhegeysanaysaan muujada hirka dherkeedu ee kuw iyo sagaashan iyo bixshan magaartiis dhegeystayaasheena gobolka banaadir iyo weliba gobolada kale ku hareereysan ku sugan ayaa naga maqli kara fahamkaasi haddii markan aanu fiirino wararka la xiriira howlgallada ka dhana dagaalamayaasha shabaab ee ka soconaya gobolada dalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay howlgallay ka fuliyeen deegaanada la yidhaahdo griley iyo weliba cali abaal oo gobolka galguduud ka tirsan waxaana ay ku dileen shan dagaalyahan oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab sida maanta warbaahinta uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali canood jenaraal canood wuxuu sidoo kale uu sheegay in deegaanka jirin waa jirjir xili la yidhaahdo oo u dhexeeya runligooda iyo weliba cali heele ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba gobol gaduud xadkooda dhaca in dagaalamayaal shabaab ku sugnaa halkaasi dhulka keymaha ah ciidamada dowladdu ay ka saareen sidii isaga hadalkuu dhigay waa kan isagoo faahfaahin ka bixinaya howlgalladii ugu dambeeyey afheenka wasaaradda gaashaandhigga ciidamada qaranka sida oo soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada difaaca shacabka waxay jiidaha jirjir xiirey ka saareen kayn u dhaxaysa jirjir xiirey oo iyo kayn u dhaxaysa jirjir xiirey iyo cali heelle waxay ka saareen ciidamada cadowga ah oo isku uruursanayay oo doonayay ciidanka xooggu ama ciidamada qaranka sida markay dhaafaan inay gadaal ka soo weeraraan sidoo kale isla maalintaas oo maalintii arbacada ahayd waxay ka saareen kaynta u dhaxaysa baraaka sheekh caamir iyo kalabayr ciidamadaas cadowga ah iyo ciidankeenna markay ciidanka arkaan ciidamada qaranka sida soomaaliya markay arkaan horey ka cararayeen mayse dagaalamaynin marka kayntaasna waa laga saaray isla maalintaas ciidamada qalabka sida waxay cadowga ka saareen kaynta u dhaxaysa xuseen cagey iyo gariley waxayna isla maalintaas ku dileen shan dhagarqabe deegaanka la yidhaahdo cali yabaal dhammaantoodna waxa weeyaan waa gobolka iisha galmudug wey ciidanka wax khasaaraha ma soo gaarin marka la dilaayo shantaas dhagarqaba marka la dilayo ciidankana wax khasaaraha ma soo gaarin mideeda kale cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca shacabka ayaa ka soo dhaqaaqay degmada guraceel oo u soo jihaystay jidaha difaaca ciidankaasoo qalab xoog badan wata tiro badanna leh waxayna soo gaareen tuulada la yidhaahda dhagaxweyn oo jaaga u jirta ama jaaw deegaanka la yidhahda u jirta todoba kilomitir taas oo deegaankaas oo toddoba siddeetan kilomitir jirta dhusumareeb waxayna qabsadeen jiiddii loo cayimay ee ay ka howlgeli lahaayeen marka dagaalku bilowmo intaas waxa weeyaan waa xoogtii aan hayay mar kaste oo loo dhowaado yoolasha muhimka ah ee la xoraynayo waa degmooyinka ceelbuud iyo galhareeriye cadowgu wuxuu samaynayaa dhagaro ciidamada xaggoodana waxa weeyaan dhagarta tactikada dagaalku waa midda ugu muhiimsan tabta dagaalka
geesaa kaleetana dhegeystayaal markaan haddii aanu fiirino rugta ganacsiga ah ayaa ka hadashay qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed dhibaatooyin ay sheegeen inay ku qabaan dekedda muqdisho kadib markii dhowrkii maalmood ee soma lasoo dhaafay alaabo ku xirinaa ay adkaatay in laga soo bixiyo guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo xubno kale oo madaxda rugta ganacsiga ka mid ayaa maanta la hadlay warbaahinta
bismillaah warqad referensigeedu tahay boqol iyo kow labaatan saddex kuna taariikhaysan toban iyo sagaalka bisdiida labada kun labaatan saddexda ku dhammaan shirkadaha linariska og wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda og wasaaradda maaliyadda og wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ujeeddo fasaxid badeecadaha ganacsiga ee ku xaniban dekedda muqdisho anigoo tixraacayno cabashada iyo shirkadaha muddooyinka dambe anigoo tixraacayno cabashada iyo shirarka muddooyinka dambe ee la yeelanay ganacsatada badeecadaha kala soo degdegada muqdisho kana cabanayaan culeysyo muddooyinka dambe soo food saartay badeecadaha la xiriirta degada kasoo dega culeysyada ayaa waxaa ka mid ah in lasoo rogay lacago lagu sheegay a c t an waxayna ka cabanaya in qaar ka mid ah shirkadaha lenariska ee badeecadaha ku xaniban inay ku xanibeen in lacagahaas oo weli laisku afgaran wadaxaajoodna laga galin in ay bixiyaan si ay badeecadooda u qaataan haddaba maamulka rugta ganacsi iyo warshadaha soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa shirkadaha lenariska in ay fasaxaan badeecadaha ganacsatada ee ku xaniban si aysan caqabad ugu noqon howlaha degedda iyo canshuuraha dalka ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa in aada fulisaan codsiga ganacsatada waxna ka qabataan cabashadooda mahadsanidin waxaan ku siixan gudoomiyaha rugta ganacsi iyo warshadaha soomaaliyeed mudane maxamuud cabdi cali gabeere
waxaa jirto dhibaato magaalada muqdisho gaar u ah iyo ganacsatada gobolka banaadir iyo koonfurta soomaaliya si uu u sheega walaalka iga horreeyey kiilada bariisa iyo kiilada burahay ku korortaa wixii dekedan la saara maahe walax jeebkayna ku jira lalabaxaaya ma ah waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dadka damaca qaldan qaaday ee rabo in meelaan wax jirin wax saaraan waa fiicnaa laheyd inay ka warhaayaan dalka iyo maanta xaaladdu ku sugan yahay iyo dekedaha ku xeeran magaalada muqdisho iyo tareefada aan maalin kasta la saarin ee muqdisho la saaro waxaan rabaa inaan u sheego shibilenku oo caadaystay inuunan alaabta aan la bokimo karin kunteenaradii ee ugu hanjabaya dadkay u bokinaayeenna inuu dib uga celinayo dekedaha trensetka ay ku yaalliin tan taallo haddana la qaada la-yaha dilever oodharigeedii khaasatan markaan aniga ka hadlo shirkaddayda waxaa u taalla alaab tobankii bisha u fasaxneed ilaa maantana ay qaadala'dahay markii aan la hadna saacad kastana ay leeyihiin weli maahan ma hayno amarkiina ma naqaana ciday amarka sugayaan waxaan u soo dacwoonay ilaahay baa mahad u sugnaatay subxaana qaadira ka sukow annagu waxaan nahay ganacsato waxaana leenahay xafiis u gaara ganacsatada soomaaliyeed khaasatan midda gobolka banaadir ee la yidhaha rugta ganacsiga rugta ganacsiga waxaan joognaa maalintii khamiista ilaa maantadan waxaan u fadhinaa meelaan la'nahan la'nahay waana jirranah jiraadna hayso madaxaa nagala haayaa waa iska daba wareegna sax maaha marka waxaan rabnaa inaan ka codsanno rugta ganacsiga in loo jaheeyo dadkaanu meesha ay mudan yihiin haddii wuxuu sharci yihiin hadda waxaa sheegi doona walaalaha iga dambeeyo laakiin waxaan u arkaa shakhsiyan in ay tahay damac qaldan dad business oo annagoo kala raadinaayo say businesska kale ku saari lahaayeen birsanteed marka waxaan rabaa inaan arrintayda ku soo gebagabeeyo waa la qaadan layahay dukumentigu dekedana waxay ku dhowdahay inay dunto because markab kastoo wiig kasta yimaado kun konteynaro wadaa markay isu timid saddex markab isbuucii hore saddexna ay kan timid waxaad dareemi kartiin culayska dekeda duqda ah ee aan haysan daryeelka gaar ah dareemi karo suuqyadii magaalada muqdisho dhibkaa ka jiro danyartaa dhibaatoon iyo dadka cooshashka ku nool waxaan rabaa inaan kusoo koobo warkayga ummadda ilaahay u gargaaro culayska hayana allah ka qaado wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan halkan maanta u nimid oo ganacsatada magacaygu waa caabi xirsi aadan sidaa maaragta muxuu ahaa ay hore u maqasheen waxaan halkan maanta u nimid oo ganacsatada soomaaliyeed isu keenay dhib haysta dhibkaasu kama haysto xagga dowladda wuxuu ka haystaa muxuu aha shibinnada alaabta laynka ka keena dibadda ayuu ka haystaa dhibkaasu iyo dad ganacsato ah oo magacyo la baxay oo shibil ah ayagu magac ganacsato isku sheegay oo u samaysay tariifooyin gaara oo ka baxsan canshuurta dowladda oo sharciga ah oo dadkii markay rabaan inay badeecadii la baxaan la yidhi inaad bixisaan maahane ma baxayso alaabtiinu dhibaatadaas ayay ka cabanayaan ganacsatadu ilaa saddex kun oo konteenar baa dekedda ku jirta oo lagu soo dallacay qiimahaas aan ahayn midkii sharciga ahaa cabashadaas ayaa isu keentay ayaday ka cabanayaan waxaan baaq u diraynaa kuwa sidaas sameeyey in ay ka tanaasulaan in waxaan sharci ahayn oon canshuurta dowladda waafaqsanayn oo waxa la isku ogyaho curfiga aan waafaqsanayn ay ka daayaan ummadda soomaaliyeed oo awal dhibaneed oo aysan ku dhibin dekedda iyo shaqadooda dadkaanu waa dadkii canshuur bixinayey waa dadkii dadka u gargaarahayey waa dadkii jidadka duma mataqaanaa dhisayey waad ogtiin cid walbana way ka warqabtaa waxaan leeyaha baaq baan u dirayaa ka daaya oo ka daaya mar labaad iyo mar saddexaad ha dhibinina dadka ganacsatada waayo dhib kasta oo lagu sameeyo badeecada waxay u gudbaysaa dadweynaha dadweynuhuna way ku cawarmayaan iyadoo abaara jiraan iyadoo colaadu jirto waxaan leeyahay ka daaya oo ka daaya dowladda waxaan uga cabanaynaa dadkaas in ay gacan bira ku qabato oo ay shaqadeeda ka qabsato oo shacabka iyo dhibaatada ay dadka ku samaynayaan ay ka joojiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maahaye isheeg warfaafinta dadka meeshuu jooga waa kulligii waa salaamantihiin salaanta islaamka aan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxay la tahay war la qaba xiise male dhibaatadan oo ganacsatada haysata ay ka cabanayaan dherga karka maxaa ka keena l kuleelka uu saaran yahay waxaa isku keena waxaa waaye culayska haysta waaye culayskaasu waa mid dadka u deganaya shaksiga mxuaha yaanyada kugadaa dariiqay u tegeysaa dhibaatadan magaaladan ka jirta maanta waxaan joognaa mxuu ahaaye alaabta dekada kasoo baxda inay bakaare ku tegeyso boqol dollar ka badan mxuaha tanki waa la fahmi karaa culayskay leedahay wixii marka dowlad ay qaadanaysay dowladdu wixii canshuura iyo wixii ay mxuu ahaaye dowladdu xaggeeda ka socday ma lagu dararsano waa laysku waafaqsan yahay oo canshuurtii dowladda waa la dhiibay laakiin waxaa yimid wax aan la aqoonin meeshay u socdaan waxaan u malaynaa dadku hadda maanta waxay ka qaylaan canshuurtii maaha waxay ka qeelinaayeen waxaa waaye waxa oo maaragtay oo meelay u socdaan aan la aqoono oo e t c m-ka ka mid yahay iyo waxyaabo kaloo tiro badan oo official aan ahayn laakiin systemka degay nin kastoo container kuu soo rara wuxuu ku leeyahay haddana qoladaas iyo qoladaas e t c m haddaan soo dhiibin oodan qolada kale waxaas kale soo dhiibin waxaa waaye alaabku ma rarayn wixii la soo rarna waxaa leeyahay deliver order ma dhiibeyn waxyaabla waaye waa lala yaaban yahay marka dowladda waxaan ka rabnaa inay arrintan soo dhex gasho oo xaaladdan wax laga bedelo oo si fiican loo fahmo waxa meesha ka socda dekadda culaysaas kusoo wajahan dadkii culaysaa saaran waddankuna waxaa waaye xamar kaliya ma waxaa waaye dekado kale meelaha ku yaalla culayska nolama qabaan waddanka haddii waxa dhan culaysku uu dadka dhan wada koraayo ama dekadaha dhan uu koraayo dhibaato ma leh waxaa la wada qaadi kara waay laakiin marka adiga gaar kugu noqotay go-doona noqonaysaa marka eh, jambarka oo ganacsatada ka wakiila iyo ganacsatada waxay ku daraan in arrintan maaragtay dowladda ay maaragtay muxuu ahaye soo farageliso oo maaragtay muxuu ahaye een, waxaan soco karin meesha laga bixiyo ganacsatada waxay ka hadlaan culays jira oo dhammaantood waxaa la sheegay aniga kaliya waxaan ku daraa hadda in culaysku taladii ka batay oo markii canshuurtii la- la kordhiyey oo dowladda kordhiday kabacdi in culaysyo badan yimaadeen oo dad badan yimaadeen haddana ay taagan yihiin oo kuntaradii lasoo fasixi waayey oo shirkadihii laftigeedu dadkii dallaan noqday ummaddii taladii ka baatay marka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka waxaan ku codsanaynaa annagu shaqadii waa wadi weynay dekedii waa xirantay waxaan laga wada waxaan annaka awoodan ahayn inaan qaadi karin marka codsigan wuxuu yahay in la farageliyo oon wixii annagu canshuuru waa ogon lahay wixii maaliyadda waa ogon lahay dowladda wasaaradda maaliyadda laakiin dadkan tiradii ka bato qof walba weelka wato in la ka joojiyo hadda lacagtaas waxaan isleen lacag ku dhacayda maahan dowladda laakiin waa dad oo annaka nala mid oo qof dad ganacsataa ama inay wa- hawsha wadaan marka annagu codsigan wuxuu yahay in dadkaas la fargeliyo si dekeda u shaqaydo si dekadaha kale ganacsigu u socdo si dekadaha kale aan ula tartamno codsigaasaan wadnaa aad waa mahadsantihin maanta halkan waxaan isku nimid cabasho ee qabta ganacsada gobolka banaadir taasoo ah eh, wax hore loola hadlayay oo hore u yimid taasoo madaxweynaha loo tegay madaxweynaha uu joojiyo uu yidhi waxaas ma jiraan Eh, wixii wasaaradda maaliyadda aysan ahayn oo madaxweynaha uu qeexay inaysan jirinba Eh, hadda waxaa timid markabkii yimid labaiyo tobanka bisha maras lane alaa fara badan uu sidi oo intaan meesha fadhiisa dhammaan uu sidi khaasatan aniga wuxuu siday in ka badan konton kuteer uu siday lacagtii fareedku waa iska dhiibay waa doontay d-oga doontay waxaa la yidhi waa inaad bixisaa halkii konteenar oo twenty feet ah boqol dollar forty feetna waxaa lagu yidhi boqol boqol iyo konton inaad bixisaa war lacagtan canshuur ma ahan lacagtaadii serviceka waa qaadatay wasaaradda maaliyaddan canshuurta la-aada kasamka lacagta kee baalkeen d-og waa noola diiday alaabtii aan keensannay turki aan keensannay ama yurub aan keensannay dhammaan dekadii muqdisho taalla in ka badan kun iyo shan boqol oo konteena dekadii muqdisho taalla tiil oo la cad oo xagga taali dibidda taani waxaa leeyahay macnaha waa inaad keensataan number tracking number ganacsada macnaha ii sheeg waxaa weye waxay ka cabanayaan waa taas waxaa kaloo jira tracking numberka qof kasta oo alaab soo rarto alaabtiisa asaa tracking garayso online marka waxaan cabash ka nahay shirkadda la yirahda marks lane ama cabash ka nahay taasoo alaabta noo diiday oo alaabta hadda ti- maanta timid iyo tii ka horreysay iyo midda soo raraya dhammaan intaan waxay cabash ka yirahda maanta waxaa waaya kambanigaasaa ugu weyn waxaan ka codsanaynaa wasaaradda maaliyadda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda waxaan ka codsanaynaa in alaabteen nolol fasaxa tan dibadda ku jirta tan soo socota in loo sii daaya codsanaynaa cabasho ayaa ganacsatada isku keentay iyo culays jira oo ka jira dhinaca dekedda waxa laga cabanayaa ka mid maahan canshuurta dowladda ka mid maahan waxaa yimid dad barayfad ah oo si qaasa raba mataqaanaa inay dano intay dowladda soo dhex maraan inay ka mataqaanaa dukumiyaatiyaal faalsaa samaysteen raba inay ganacsatada hantidooda ku boobaan arrintaas ayaa mataqaanaa ayaan ka istagoonaynaa oo cabasho ka muujinaynaa waxaan u cabanaynaa marka koobaad rugta ganacsiga ayaan usoo gudbinay kadibna waxaan u goli- u gudbinaynaa golaha xukuumadda madaxweyne ugu sarreeyo ra-iisul wasaaraha eh, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ciddii ku shaqo leh arrintaasi dekedii waxaa laga samaystay shan iyo lix qol oo qos- qof sawa- qof kastaaba raba inuu mataqaanaa hanti ku qaato oo meel ay ka socdaan aan la garanayn dadkaasu ma ahan dad wasaaradda maaliyadda ama dowladda ka turjumaya waa dad raba mataqaanaa inay lacag ka dul sameeyaan ganacsatada arrinkaasaan marka ka cabanaynaa waxaan leenahay dowladdu si deg deg ah ha usoo faragelido madaxweynaha ayaa arrintaa la gaarsiiyey guddi baa la sameeyey in la joojiyaa lagu ballamay way istaagi la-dahay dadaa doonaya marka inay maalmo ku taajiraan oo dadka ku dhibaateeyaan oo hanti aysan lahayn ay qaataan waana corruption waxaana ugu horreeya lambar wanka ah kabaniyaalka shiibinka qaybahooda kami qaybo ka mid a oo u horreyso maskalayr waxay kordhiyeen lacagtii deliver orderka ahaa ayay waxay ku darsadeen soddon iyo laba doolar oo kabaniyaalka kale aysan qabin waxay keeneen masana inay dadkii ku ijbaaraan oo ku qasbaan eh, kabaniyaal qaas ay la- dad ay la soo heshiiyeen oo ganacsataa oo waxaan samaysanaya oo lacagta corruptionka qaadanaya ayaa waxaan u arkaynaa inay commission ku leeyihiin sababtoo ah waxay dadkii ku qasbayaan inay lacagtaa bixiyaan oo alaabta dibadda mataqaanaa lagu xanimo oy leeyihiin mataqaanaa wax lasoo qaadi maayo halkaana wax lagala bixin maayo arrinkaas marka waxaan uga digaynaa eh, shiibinada kaasatan maskaleer in laga mataqan laga digtoonaado ganacsataduna inay si gooniya kabanigaas isha ku hayso waxyaalaha noocaas oo corruptionka ku dhaqaaqaya ayaan ka digaynaa waxaan mar labaad iyo mar koobaad mataqaanaa mar koobaad iyo marka labaad u gudbinaynaa go- mataqaanaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha arrinkaa inay si deg dega usoo fargeliyaan waxay noqotay in badekedii alaabta laga soo saari waayo dad shibilisa mataqaanaa oo nala mida inay lacagna dul saartaan oo kab- soo samaystaan dukumentiyaal arrinkaasaan maanta mataqaanaa ganacsatadu isugu timid culayskaasaa haysta way ganacsan waayeen alaabta waa la soo saari waayey waxyaabaha aan ka cabanayno oy ka mid yihiin eh, lacaganal ku soo dallacay dekedda oo ganacsatadu ay qaban weysay oo meel aan u weynay dad annaga nala mid ah oo ganacsato ah ay wataan ama siyaasiyiin ah Eh, ma- waxaan kala hadalnay madaxweynaha arrintaas uu naga aqbalay welina way socotaa waxaana noo lagu qabanaya arrinkaasi eh, shibilaynada oy kow ka tahay marsiline waxaan ka cabanaynaa marka dowladda aan u jeedinaynaa in ay naga qabato dadka danaha goonida ah ganacsatada ka dhex samaynaya kartoonka annagu aan ka shaqaynayno wuu soo laabtaa markaan gadno dib aan u keennaa dowladda canshuur bay naga qaadaa laakiin dadkaani jeeb gooniya ku dhace ma soo laabanaysa lacagtan dowladdu marka waa inay yani arrinkaas wax ka qabato
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo